haa bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa hodan aadan maxamuud waxaanahay qabiilka la yidhaahdo sheekhaal waxaan ka ahay ree awdamatar waxaan dhammaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee igula jirta khadka inta hadlaysa iyo inta dhamaysanaysaba dhammaan waan salaamayaa salaantaa kadib waxa aan aad iyo aad rabaa caawa inaan u faahfaahiyo gobolka ogaadeeniya waa gobol gobollada soomaaliya ka mid ah magacaana waa sidii aan u wada aaminsanayn ee gumaysi baa u bixiyey hadduu bixiyeyna waa waddan ummadda soomaaliyeed ka maqan hadduu ka maqan yahayna waa dal iyo dad iyo diin aan ku wada ku walaalownay inaan taageero oon garab istaagnana xaq bay inoogu leeyihiin tigree iyo wayaanana waxba ma wadaagno diinna inagama dhexayso dadna inagama dhexeeyo dalna inagama dhexeeyo soomaalina isaga waa isugu mid oo ma kala jeclo waxaan gartaa aniga oo ay yidhaahdaan ani aabbahay siba iyagaa dilay in kale oo badan oo qaraabadayda ana way dileen markii innagu aan wax sheeganno ama aan damacno inaan u dacwoonnana waxay nagu dhihi jireen bay tihi hooyaday soomaali qushaashaa isku wada daroo nacam waa qushaashundee dabcan saan u malaynayo waxaa weeyaan walaalayaal waddankaa iyo wiilashaa duurka galay ee naftooda u huray inay ka xoreeyaan gumaysigaa ummadda soomaalida ogaadeenya inaan garab istaagno oon hiil iyo hooba la garab istaagno waa walaalaheen waddankaas ogaadeen keliya ma dego ummado kaloo badan baa ayaa degan sheekhaal baa degan hawiyaa degan gaadsan baa degan reerow xasan baa degan dhammaan intaas shariif baa degan qabiilo badan oo deriska ah baa gobollo kale ka degan ciisaa degan waxaa weeyaan walaalayaal inta imaqlaysa iyo inta kale la gaadhsiin karaba magac ayaan qabiil laga aaminin waa walaalaheen hiilba inagu leeyihiin soomaalinimo inoogu leeyihiin walaaltinimo inoogu leeyihiin dad wada dhashay baynu nahay walaalahayga imaqlayo waxaan leeyahay hiil iyo hooba aan la garab istaagno maskaxdeenna iyo qalbigeenna iyo muruqeennaba aan u furno aan taageerno ani kolley waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan taageero u noqdo garab istaago fikirka la qaybsado qofka cudurkaa ku jirana ilaahayaa caafiyaan leenahay ummadda soomaaliyeedna allaha isu soo cabiidiyaan leenahay midnimo ilaahay ha ina siiyo waarto gumaysigaasi wuxuu inooga fikiray inuu meel kasta uu maaragtay uu inaga soo curyaamiyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna wuu dhex fadhiistay asagaa isku diray oo reerreerkan inoo ina baray oo inoo kala saaray innaguna waan u jilcanaano waxaa noqonay dad aan fikiraynin oo wax lagu shuban karo sida weelkii oo kale aqoon-yahamiin baynu leenahay culimaan leenahay dad sharaf le baan nahay dad isku diinaan nahay dad iswada dhalay oo isu abti iyo adeyr iyo habaryar aynu nahay marka walaalahayow anoo idinku dheereeyey raalli iga ahaada waxaan xumeeyey shaydaan bay ka ahaatay naftayda waxaan hagaajiyeyna xagga allah bay ka ahaatay subxaana wa tacaala khayr baan idin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu